xuska maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso ayaa waxay soo bilaabatay qarnigii labaatanaad markii haweenka shaqeeya ay bilaabeen inay dalbadaan xuquuq dheeraad ah sida mushaar sinaan saacado shaqo oo macquul ah iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan sanadii kun sagaal boqol iyo tobankii shir ka dhacay magaalada copenhagen ee denmark ayaa lagu go-aamiyey in la xuso maalin u gaar ah haweenka caalamka markii hore dalal yar ayaa xusay maalintan balse sanadii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii ayaa qaramada midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay maalinta haweenka adduunka taasoo ka dhigtay in si weyn ah loogu dabaaldego imika ujeedada xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta sinaanta jinsiga xoojinta haweenka iyo sidoo kale dib u eegista caqabadaha weli taagan ee haysta dumarka caalamka dumarka kenya waxa ay door muhiim ah ay ku leeyihiin ganacsiga caafimaadka iyo sidoo kale siyaasadda kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn maanta looga xusayo maalinta sideedda maarso xaawo cabdisahal waa wasiirka haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka gaarisa waxay tilmaamaysaa in horumar ay ka gaarta dhanka siyaasadda islamarkaana dumarka xilligan ay sameeyeen horumaro badan oo la taaban karo aniga markaan iska hadlo kursigan hayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha alxamdulilah maalintii la iisoo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay reer gaarise iyo reer northern region dhan baa ogyihiin because waa kursi dhaqaalo lahayn laakiin waxqabadkiisa social media iyo meel walba laga ogyahay hadday tahay arrimaha dumarka hadday tahay dhalinyarada iyo wax walbo markaan sii hadlo aan saa-id usii xoojiyo arinta ugu weyn aan u qabta waxaa kamid ah in wax la dhaho gender technical working group and child protection yacni gogol forum is aruursaday oo nationally county government ah iyo snan state actors oo hay-adooyinka oo hal gambar ku wada fadhiisanayaan arrimaha dumarka iyo dhalinyarada ka hadlaan oona the most active ah active markaan waxaan ka wadaa waa foramka laga aqoonsanahay waqooyi bari waxqabadkiisa la dariinsanahay hadday tahay gabar la kufsado aan garab istaagno hadday tahay gabar la fara xumeeye aan garab istaagno hadday tahay maamo la dile hadday tahay dhalinyaro wax lagu sameeye wax walbaba gurub iswato oo isla wada shaqeynayo istaalka kasoo bilaabo booliista kuutiniga iyo meel walba garab aan isku siinayno shaqaalihii dowladda national government county government iyo hay-adooyinka oo waqti walba nagu garab taagan arrimaha dumarka xabiibo cabdiraxmaan iyadu waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga ah ee ku nool magaalada tan nairobi waxay ka warbixinaysaa xaaladda dumarka qaxootiga ah ee ku nool dalkani kenya
horta guud ahaan dumarka waxay ugu noolyihiin horta maadaama dalkani kenya aan qaxootiyada ka tirsanna qaxootiya ka tirsannahay manihin dad kaam ku xareysan ma ahan dad kaam ku xareysan manihin dad kaam ku xareysan hay-aduhu caawiso waxaan nahay dad iska xamaasho sidaa u og tahana dumarkeena soomaaliyeed waxay nolosha kaga leeyihiin door aada iyo aada u weyn bay kaga leeyihiin qaar baa xamaasho qaar baa xilal hayo qaar baa maxaan ku iraahdaaye shaqooyin kala duwan haysto marka noloshooda soo dhacsado dumarka soomaaliyeedna sida lagu ogyahay waa dad karti leh waa dad waxqabada leh waa dad aada u wanaagsan waa dad noloshooda inay horumariyaan jecel waa dad rabo ubadkoodii inay maaragtay dar yeeshaan waa in noloshoodii ay jeclaystaan inay door weyn ay ka qaataan gurigooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo ilmahooda marka aniga iyo inti kamid inti ilamid ahoo qaxootiga ka diiwan gashan nolosheena kuley hadda alxamdulilah mana nihin dad un ku caawiyo ama hay-adda wax siiso ama deegaana ka bixiso ama nolol maalmeedka ay ka bixisona ma nihin alxamdulilah hadda nolosheenana anagunbaa iskala daalaa dhacno koley dadku waxay u kala noolyihiin farqiyo ayaa u dhexeeyo kuwo levelkooda maashaalla iska sareeyo kuwo liito aduu waa laisku dhex noolyahay alxamdulilah xaalkana waa waxa weyaan qof walbo asaga ayaa meeshan noloshiisa soo dhacsado oo xamaasho wax hadda dhibaato oo meeshan ku qabnana ma jirto rajadanana ma xumo anigu hadda waxaan soo galay wadankan waqtiyo hore ayaan soo galay intaana waxaan ka tirsanayo inka alxamdulilah rajadeydana horey maaragtay mana u xumeen haddana ma xumo insha allah rajadana aad ayay u wanaagsan tahay intisaar saale xuseen v o a nairobi